faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaanba waxaad kusoo dhowaataan warka duur ee raadiyo cadaado qodobada maantadaanba aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo cafis madaxweyne u fidiya maxaabiis xukunno kala duwan ku xukunayd xilli dowladdu ay dadaal ugu jirto sidii looga hortegi lahaa cudurka koronafirus taliska booliska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada cadaado oo howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada kusoo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya maxaad ka taqaan taariikhda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waa warbixin aad ku maqli doontaan warka duhur ee raadiyo cadaado maamulka puntland oo sheegay inuu dhaqan galay bandowgii ay soo rogtay maalin ka hor si loo xakameeyo faafitaanka cudurka halista badan ee koronafirus ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo u goostay dhanka xarakada al-shabaab kadib markii ay dad shacab ah laayeen faahfaahino dheeraad ahoo ka soo baxaya dagaalbeeleed dib uga qarxay galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose caabuqa covid nteen oo si weyn ugu faafaya gobolada ay soomaalidu ku badan tahay ee dalka maraykanka amiirka dalka qatar oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur caddi oo shalay ku geeriyooday dalka ingiriiska iyo tirada dadka caabuqa koronafirus ugu dhintay dalka maraykanka oo sii kordhaysa qodobada iyo kuwo kale faahfaahintooda goordhow ayaad maqli doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalinimo khamiisa labada bisha afaraad ee abriil sanadku waa laba kun iyo labaatan dadka ku sugan cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxay naga dhagaysan karaan mawjada dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic shan magahertis halka dhuusamareeb iyo deegaanada hoostagana aad nagala socotaan mawjada dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic cibir warkaa oo dhan maanta faahfaahintiisa waxay noola diyaara galad maxamed ibraahim
mahadsaned maxamed axmed aadan iminkii haatana warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cafis madaxweyne u fidiyey madaxaafiiska xukuneed xukuno kala duwan xilli ay dowladdu dadaal ugu jirto ka hortaga caabuqa covid nteen maxamed axmed aadan ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo xoojinaya dadaalada ku aadan ka hortaga cudurka korona ayaa cafis madaxweyne u fidiyey boqol afartan iyo sideed maxbuus oo ku xukunaa dembiye fudud madaxweyne farmaajo ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaasha kadib warbixin ku saabsan xaalada maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xeerlaalyaha guud ee qaranka garyaqaan suleymaan maxamed maxamuud sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa faray taliska asluubta soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka inay dadaal mug weyn geliyaan badqabka caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista cudurka koronafirus si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu madaxweynuhu xukumayaasha u fidiiyey cafis madaxweyne iyadoo la xaqiijiyay in dhammaantood aysan u xukunnayn falal dembiye culus cafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xaafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka iyadoo la raacaya awaamiirta ku xusan xeerkan guud ahaan caalamka ayaa dadaal ugu jira sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka cudurka coronavirus waxaana la fasaxay maxaabiis badan goobaha waxbarashada ciyaaraha iyo goobaha bulshada ay ku kalanto taliska booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada cadaado ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada ku soo bandhigay waxyaabaha maankadooriya haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya howlgalkan oo hogaaminaya taliyaha saldhigga booliska degmada cadaado laba xidigle cali maxamed xasan cali dheere ayaa xalay waxaa laga sameeyey gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud howlgalkan ayaa ahaa mid lagula dagaalamaya waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii dambe kusoo badanaya degmada cadaado intii howlgalkani socday ayay ciidamada booliska waxa ay ku soo qabteen qamri xashiish iyo waxyaabo kale oo ka mid ah kuwa maanka dooriya sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhiga qaar ka mid ah dadkii ka ganacsanayay iyo kuwa isticmaalaya qaarkood taliyaha saldhigga degmada cadaado cali maxamed xasan cali dheere oo la hadlay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa sheegay inay dhowaan gubi doonaan waxyaabihii maandooriyaha ahaa oo ay xalay ku soo qabteen gudaha magaalada cadaado sidoo kale dadka shacabka ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago wax kasta oo amniga qalqalgelin karaa waxaan rabaa inaan meeshan soo jeediyo barnaamijyo howlgallo ay fuliyeen ciidamada booliska saldhigga degmada cadaado howlgalkaas wuxuu socday wakti badan ayuu socday laakiin saacadihii ugu dambeeyey ciidamada booliska saldhigga degmada cadaado waxay fuliyeen howlgallo qorshaysan oo lagu beegsanayey waxyaalaha daraagiska kaasoo dhibaato badan lagu qabo ama ku haya dadka shacabka iyo bulshada deegaanka intaba ayna tahay qofkii daraagiskaa isticmaalaa inuu fududeeyo dhibaatada iyo wax walba u fududaadaan inuu wax dilo inuu wax halleeyo inuu wax dhibaateeyo sidaa awgeed waxaan go'aansanay inaan ka hor tagno lana dagaalanno muqaadaraadkaas sidaa darteed ilaahay baan ugu guuleeyey insha allahu kariim mahad iskale waxaana soo qabanay daraagis kala duwan oo sidaad arkaysaan ka kooban ayuhu daraagis hadday tahay qamrigii hadday tahay taamuugii hadday tahay shiishadii ayuhu qamrigii uu ka kooban yahay waa kan waana howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay xalay sidoo kale diyaar ayaan u nahay inaan soo qabanno wax walba oo daraagis oon ka suulino degmadan daraagiska aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin ciidamadu dadka shacabkana waxaan uga digaynaa inay ka fogaadaan daraagiskaas taasoo qoftii aan ku soo qabanno uu yeelan doono xanqaab adag ganaax iyo xabsi uu yeelan doono sharciga ayaan horkeeni doonaa maxkamad ayaa la saari doonaa waxaan leenahay ka fogaada insha allahu kariim baalkaas iyo daraagiskaas iyo dhibaatadaas ka fogaada intaas ayaa leenahay waa tahay taliya ma jiraan howlgalkan xalay qorshaysnaa oo ka qabateen degmada cadaado dad lala soo qabtay daraagiska aad aad aad fulideen howshaas way xiran yihiin dadkaasu way xiran yihiin waa dadka aan rabno inaan sharciga horgeyno maxkamadda ku saaro meesha ay ka keeneen iyo waxay u isticmaalayeen iyo qaabka ay ugu talagaleen waa dad dhibaato wadanka ka wada way xiran yihiin waxaana soo saari doonaa sharcigan horkeeni doonaa insha allahu kariim waata ugu dambeyn taliya tirada dadkaas aad kusoo qabateen iyo goobaha kala duwan oo ka soo qabateen degmada cadaado ma nala wadaagi kartaa
goobahaas iyo barnaamijyadaas dadka tirsigoodu dad badan weeye waad arkaysaan waa badan yihiin dadkaasu magacyadooda iyo ma rabna inaan ka hor dhacno inaan sharci hor keenaan rabnaa howlgalkaanana siisaan howlgal socdo waay xilligii aan soo afjarna ayaan rabnaa inaan soo bandhigno cid waliba wixii sharciga ay ka mudan tahay ama ka mutaysato iyo waxyaalaha noo qabsoomay intaba haddii ilahayd waa soo bandhigaynaa insha allah dhanka kale waxa uu xusay in dadkan xalay lasoo qabqabta la horkeeni doono sharciga si kastaba ha noqotee maalmihii dambe ayay ciidamada booliska degmada cadaado waxa ay ku raad joogeen waxyaabaha maanka dooriya oo laga isticmaalo meelo badan oo ka mid ah gudaha magaalada cadaado waxaana howlgalkan lagula dagaalamaya waxyaabaha maanka dooriya uu socon doonaa muddooyinka soo socda maxaad ka taqaanaa taariikhda ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde warbixintan waxaa soo diyaariyey maxamed axmed aadan haybe maalinkii arbacada ahaa kowdii abriil ayuu ku geeriyooday magaalada london ee dalka u k ra-iisul wasaarihii xukuumaddii cabdulaahi yuusuf nuur xasan xuseen oo loo yaqaanay nuur cadde kadib muddooyin uu la ildarnaa xanuunka koronafayras waxa uu ra-iisul wasaare soo noqday labiyo labaatankii nofembar sannadkii labada kun iyo toddobadii xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka kenya xilkaasna waxa uu banneeyey sannadkii labada kun iyo sagaalkii kadib markii la doortay dowladdii iyana ku-meelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed keliya xilka ra-iisul wasaare ma uusan dalka ka soo qaban ee waxa uu kasoo noqday in ciidanka booliska soomaaliyeed uu xilal kala duwan ka soo qabto waxa uuna gaaray derajada gaashaanla sare waxa uu dhashay ra-iisul wasaarihii xukuumaddii cabdulaahi yuusuf waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol iyo soddonkii allaha u naxariistee waxa uu dalkan soomaaliya u soo shaqeeyey xilli adag oo dagaallo qabiil iyo mid siyaasadeed intaba ay ka taagnaayeen dadka wax ka yaqiinay taariikhda allaha u naxariistee nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa sheegay inuu ahaa shaqsi mar kasta jecel dowladnimada soomaaliya uuna halgan dheer qudhiisa u galay sidii mar uun dalkani u yeelan lahaa dowlad ay shacabku taageersan yihiin waa kana qoraa cabdicasiis xildhibaan oo noo soo koobi doona taariikhda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde eebahay naxariistii jannaha siiyo wuxuu ka mid ahaa xubnihii ugu muhiimsanaa taliskii ciidanka booliska soomaaliyeed sida aan horay u sheegay wuxuu ka gaaray darajada gaashaanla sare wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuu taliye ku-xigeen ka noqday xafiiska qeybta guud ee ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale wuxuu madax ka noqday xafiiska qeybta siyaasadda iyo abaabulka taliska ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale wuxuu qeyb ka ahaa xiriirka caalamiga ah ee booliska soomaaliyeed ay la leeyihiin ururka booliska adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano interpol saraakiisha iyo dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin in corneyl nuur xasan xuseen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya uu ka mid ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka maamul wanaagga u sameeyey ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuuna sanadihii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii ahaa madaxa xafiiska tababarada iyo qorsheynta ee taliska ciidanka booliska soomaaliyeed sida la wada og yahayna tayada ciidamada booliska soomaaliyeed waxay ahayd mid ku dhisan aqoon iyo maamul wadaag kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii allaha u naxariistee nuur xasan xuseen wuxuu noqday wuxuu markii uu kasoo noqday dalka talyaaniga oo uu halkaas ugu maqnaa tababar muddo laba sano ah oo ku saabsan culunta taqasuska baarista canshuuraha iyo shuruucaha shuruucda caalamiga ah waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada dalka oo in badan oo shacbiga soomaaliyeed iyo madaxda maanta jirtaa aanay warbad ka hayn madax kala duwan oo hadda xilal haysa iyo kuwo hore ayaa si isku mid ah uga tacsiyeeyey geeridii xanuunka badnayd ee ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaana ka mid ahaa madaxweynaha haatan majaraha u haya dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaaraha iminka mudane xasan cali kheyre dhammaan madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka xitaa shacabka soomaaliyeed ayaa tacsi u diray qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay allaha u naxariistee keliya waxaan geeridiisa ka tacsiiyeen qof u dhashay somalilan ha ahaado madaxweyne ku-xigeen wasiir xildhibaan waana midda ilaa iyo hadda dadka soomaaliyeed maskaxdooda ka guuxaysa sababta ay somalilan uga aamustay geeridii xasan xuseen allaha u naxariistee maadaama ay ahayd geeri tacsideeda aan loo kala harin si kastaba madaxweyne farmaajo ayaa geeridiisa kadib waxa uu ku baaqay in loo samayn doono baruurdeeq soconaysa muddo saddex maalin ah islamarkaana calanka soomaaliya hoos loo dhigi doono maamulka puntland ayaa sheegay uu dhaqan galay badnugii uu soo rogay maalin ka hor si loo xakameeyo faafitaanka caabuqa covid nteen iyada oo xalay si rasmi ah guud ahaan deegaanada puntland uga dhaqan galay bandowga ayaa maamulka puntland waxa uu shaaciyey dad uusan saameyn doonan bandowga puntland ayaa bandowga waxa ay uga hortagaysaa faafitaanka caabuqa covid nteen oo kiisas ka mid a laga helay soomaaliya inkastoo deegaanada puntland aan weli laga helin waxkiisa taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland jenaraal muxiudiin axmed muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bandowga ay soo rageen uu ka dhaqangalay deegaanada puntland waxa uu sheegay in bandowga ay soo rageen uusan saamayn doonin gawaarida sida badeecada iyo daawooyinka wariyaasha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmooyinka iyo gobollada puntland oo dhan waa ka hirgalay shaqaduna way socotaa wax dhiba iyadoo aan lahayn dadweynaha aad baan ugu mahad celinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo wakhtigeeda qofku iskaga tala galo meelaha farmashiyaasha ee, iyo waxyaabaha daruuriga ah na way furan yihiin iyo isbitaallada ee, wariyaasha waa waa socon karaan iyagana habeenkii marka ay wax dee askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan ay duubi karaan ee, magaalada ay arki karaan sidoo kale dadka xildhibaanada ee, odayaasha dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan waa indhaynayaan waa la marayaa puntland ayaa ciidamo fara badan waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka maamulka waxaana bandowgu yahay mid habeen walba bilaabanaya lixda maqribnimo kuna eg shanta subaxnimo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u goostay dhanka xarakada al-shabaab kadib markii ay dileen dad shacaba wararka ka imaanaya degmada diinsoor ee gobolka baaya waxay sheegayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka koonfur galbeed soomaaliya ay goysteen dhanka al-shabaab kadib markii ay geysteen dad- ay laayeen dad shacaba eelawareedo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamada goostay ay laayeen dad shacab oo ku sugnaa goob maqaaxi ah sida la fahamsan yahay ciidamada falkan geystay ayaa waxay ilaalo u hayeen mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada diinsoor waxaana jira khilaaf siyaasadeed oo maalmahan jiray waxay dadka deegaanka ogu yihiin in khilaaf xoogan uu ka dhexeeya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada balse midkoodna kama hadlin arrinta dhacday iyo sababta ka dambeysay waxaa diinsoor laga dareemayaa hubaaruursi waxaana la dareensan yahay dhinacyada isku haya siyaasadda in ay weli xal u arkaan in gacmaha laiskula tago madaxda koonfur galbeed soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan wax waraa ka soo saaran dhibaatada loo geystay dadka shacabka ah iyo dirirta la sheegay in u dhexayso labadan mas-uul faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalabeele dib ugu qarxay galbeedka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose maxamed axmed aadan ayaa mar kale faahfaahinaya dagaal beeled u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka magaalada kismaayo ayaa saaka waxaa lagu soo waramayaa inuu sii xoogeystay islamarkaana ay dad badani ku dhinteen saakayna uu halkaasi kasii socdo sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta raadiyo cadaado dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa galbeedka kismaayo waxaana laisku adeegsanayaa hubka fudud iyo kuwa culus in ka badan konton qof ayaa lagu waramay inay ku geeriyootay colaad muddo isbuuca ka oogneyd duleedka galbeedka ka ah magaalada kismaayo dadkan dhintay ayaa waxaa la sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamayay oo laba maleeshiya ka kooban wareerka ayaa intaas waxa ay ku darayaan in colaadda oo weli taagan ay salka ku hayso dhul daaqsimeed laysku haysto tobannaan kale oo dhaawacyo ay ka soo gaareen isku dhacyada ayaa waxaa la tilmaamay in la dhigay isbitaalka guud ee kismaayo colaadda ayaa waxaa lasoo warinayaa inay saaka mar kale qaraxday islamarkaana dhinacyada ay wadaan hub culus maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dhowaan ciidamo u dirayaan deegaanada dagaalku ka socda balse weli aysan wax ciidan ah u dirin amiirka dalka khadar ayaa ka tacisiyay geerida ku timid allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen orcadde oo shalay ku geeriyooda dalka ingiriiska amiirka dowladda khadar sheekh tamiim bin xamdi al tahaani ayaa dhambaal tacsi ah u diray madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uga tacsiyey geeridii ku timid allaha u naxariistee ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen orcadde oo shalay ku geeriyooda dalka ingiriiska sida lagu daabacay wakaalada wararka dalkaasi qatar ee marka magaceeda lasoo gaabiyay loo yaqaanay q u n a waxaanu sheekh tamiim bino xamda al taxaani uga baryey inuu allah naxariis janno ka waraabiyo marxuumka islamarkaasna samar iyo iimaan ka siiyo qoyskii uu ka baxay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ku-xigeenka amiirka dalka qatar sheekh cabdulaahi bin xamdi al tahaani ra-isul wasaaraha dalkaasi aanana wasiirka arrimaha gudaha sheekh khaalid bin cabdicasiis al tahaani ayaa waxay iyagana dhambaal tacsi ah u direen ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ay uga tacsiyeen geeridii ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde markaana akhbaaraadka caalamka tirada caabuqa coronavirus ugu dhimatay dalka maraykanka ayaa kor u sii kacaysa tirada caabuqa coronavirus ugu dhimatay dalka maraykanka ayaa aada sare u kacday tirada ayaa ka sare martay shan kun sida laga soo xigtay jaamacadda johannesburg marsii horreysay ayaa jaamacaddu sheegtay in afar iyo labaatan saacii ugu dambeysay ay caabuqa coronavirus dalka maraykanka ugu dhinteen sideed boqol siddeetan iyo afar qof dadkii ugu dambeeyey caabuqan u dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa cunug lix toddobaad jiray in ka badan laba boqol toban iyo lix kun ayaa guud ahaan maraykanka uu soo ritay cudurkani waxaana waana tiradii ugu badneyd ee dalka laga soo sheego tirada maalmihii lasoo dhaafay oo cudurkani soo rito dalka maraykanka ayaa gaartay labaatan iyo shan kun saraakiisha caafimaadka dalka maraykanka ayaa waxay saadaalinayaan in laba boqol afartan kun oo qof ay cudurkani u dhiban karto maamulka madaxweyne donald trump ayaa sheegay in lix iyo toban bilyan oo dollar ay u qoondeynayeen gaarsiinta qalabka caafimaad gobolada kala duwan ee dalka maraykanka madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ayaa dhankiisa sheegay in maraykanka uu muuqato inuu ku socdo waddadii talyaaniga oo dadka u dhintay coronavirus ay gaareen toban iyo saddex kun tirada dhimashada coronavirus ee dalka u k ayaa gaartay arbacadii shalay ahayd shan boqol lixdan iyo saddex qof tirada caabuqa coronavirus ugu dhimatay dalka iiraan ayaa gaartay saddex kun madaxa hay-adda caafimaadka adduunka teodoris ayaa sheegay in maalmaha soo socda tirada uu soo rito caabuqa coronavirus ay gaari doonto hal milyan guud ahaan caalamka intaasi waxaa ku eg warkii duhureed kala socotay raadiyo cado warkan warka xiga amaan allah